sugan yahay qaroonka xawaab leh oo runtii aynu leenahay halkani madaxweyne waa halkii lagaa doortay waa halkii codka badan lagaa siiyey ee runtii tabanaysa in guushii ugu badnayd ay keeneen sharaf bay u tahay garoonka xawaadle maanta inuu la soo tukado madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isagoo qof caadiya oo inala mida ka mida oo inala jooga oo salaadii inala tukanaya oo inala wadaagaya nolosha caadiga ah ee runtii aynu ku wada jirno walaalayaal hadalka badin maayo laba kelmadood baan odhanaya waxaynu ahay dad yar oo kooban waddamada dunida ugu faqiirsanna waa ku jirnaa laakiin dal qaliyaynu leenahay soorsis badan leh khayr badan ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey waxaynu kaga mida dhalin karaynaa innagoo gacmaha isqabsanna midnimo muujinna danteenna ku faafna diinteenna qiimaha badan leh waxaa in badan lagaga hadlay min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacniih ilbaxnimada islaamku ku baaqay waxa weeye qofku inuu dantiisa yaqaano walaalayaal danteenna aynu u ururno caqligeenna iyo cilmigeenna iyo kartideenna halgan dheer baynu soo galnay dal baynu doonaynaa inaynu yabyabno aynu doonayno inuu ka mid noqdo boqol iyo dhowr iyo sagaashanka dowladood ee dunida maanta laga ictiraafsanyay iska iman mayso haddaynaan shaqaynin oo aynaan dadaalin oo aynaan is-ixtiraamin oo aan runtii la kala dambaynin ixtiraamka waxaan uga jeedaa in aynu isqadarino maamulka markaa cidda joogta lagu qadariyo la ilaaliyo la toosiyo qaabka ugu quruxda badan ee wax loogu tilmaami karo ee wanaagu ku jirana aynu ugu tilmaanno isla markaasi qof walba lagu ixtiraamo muddada uu joogo nidaamkan aynu dooranay ee axsaabta ah waxa aynu u samaysanay inaynu ku kala nabad galno qofkii hal siyaasadeed leh ee doonaya inuu masalan allahuma salli calaa sayidina muxamedin xaqbadda siyaasadda ku soo biiro inuu qaabkaa aynu sharciyaysanay ee nidaamka leh ee aynu ku kala nabadgelayno uu soo maro ayaynu dooranay taasi waata keenaysaa in shantii sannadoodba madaxweyne uu yimaado maantana madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siiraanyo nasiib baa uu leeyahay dalku maanta waa nabad alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inkastoo madaxweynaha aynu u tilmaamayno wax badanna uu ogyahay oo ay tahay inaynu innaga oo wada jirna iska kaashanno in dalka shaqo loo abuuro dhalinyarada oo la iskaashado oo aynu danteenna iskugu tagno anigu waxaan doonaya anigoo u ballayn doono madaxweynuhu kelmado kooban inayna yidhaahdo laba kelmadood oo koob kooban baan maanta idiin sheegaya mid waa tii xabaalaha xabaalihii waqooyiga hargeysa aynu ka samaynay laba kun iyo siddeed boqol iyo googoobay marayaan sanad baa u hadhay buuxsankoodii waxay u baahan tahay inaynu xabaalaha kuwii lagu bedeli lahaa aynu diyaarino sidaa darteed waxa weeye dadku adigu waa inaad diyaarsato meeshii oo qaabkii aada u diyaarsato dhulkiina sidaa ogtii waa qaada iminka oo allahuma salli calaa sayidina maxamedin dhulkii dhowaa kharash badan buu u baahan yahy adigaa u baahan waalidkaagiibaa u baahan caruurtaadibaa u baahan markaa dadkeenna khayrka badan ee markii horena ka qayb qaatay waxaynu leenahay mashruucaasi waa mashruuc muhiima dhowaan baa la bilaabi doonaa isaga ha laga warhayo waxaa kaloo maanta aan halkan doonaya inaan idinkaga baaqo waxaa jooga dhalinyaro khayr badan oo ingiriiska ka timid oo dalka u samaynaysa national library almaktaba alcaama bijamhuuriyadda somalilan maktabad guud oo ardaydeena iyo qofka wax qoraya hadduu suugaan qorayo iyo hadduu saynis wax ka qorayo iyo hadduu taariikh wax ka qorayo meeshii uu tegi lahaa oo isagoo aan isdhibin uu wax ka soo saari lahaa marka axmed daahir cilmi iyo allahuma salli calaa sayidina dhallinyaradaa khayrka badan leh waxaan aad iyo aad ugu hambalaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan dhulkii waa bixiyey oo weliba shacabka ayaa uu ka bixiyey in meeshaasi oo uu dhagax dhigi doonaa isla markaa waxa weeye waa dhul meesha sawtelku ay ku taalla xaruntaasi berigii hore ka dambaysa oo meel dhexoo dadku ay wada iman karayaana dhallinyaradiina waa dadaalayaan laakiin waxay doonaysaa inaynu gacmaha isqabsanno maktabadaasi aad iyo aad baa loogu baahanyay ardaydeena wax qoraysa ee jaamacada ka soo baxaysa ayaa aada ugu baahan baarak allahu fiikum ilaahay dembigeena ha dhaaf kawaalidkeen ilaahay ha dhaaf nabadda ilaahay subxaanahu watacaala haynoo adkeeyo ilaahay hay iskeen afgaransiiyo danteenna ilaahay subxaanahu watacaala hayna waafajiyo baarak allahu fiikum waxa weeye waxaynu ku tukan doonaa markuu madaxweyne